بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد dhammaan dadka reer carigaabo ee halkan isugu yimi madaxweynaha soo dhoweyntiisa iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiintiisa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii reer carigaabo ee madaxweynaha iyo waftigiisa soo dhoweeyey iyo siday u muujiyeen dareenkooda u muujiyeen ee waddada ceerigaabo ay u muujiyeen siday ula garab taagan yihiin siday u muujiyeen saboortka iyo taageerada madaxweynaha ay u hayaan siday u muujiyeen daljacaylka iyo wadaniyadda ka muuqata waxaan leeyahay people of ceerigaabo are spoken way muujiyeen dareenkoodii aadna waa mahadsan yihiin intaa kadib waddadii ceerigaabo sidii la sheegay ee inta badan laga warramay waa la bilaabayaa maanta madaxweynuhu wuxuu yimi bilowgii iyo dhaqaajintii waddada ceerigaabo waddada ceerigaabo bilowgeedu waxay markii hore la dhagax dhigay madaxweynuhu in afmadoobe dad badan baa lahaa la samayn maayo oo waa been waxaanu samaynay oo madaxweynuhu runtii sameeyey in la sameeyo bajetkii oo golaha u gudbiyey baarlamaanka bajetkii oo loo saaray xoolaha iyo gaadiidka way suurto gashay waxaa sidoo kale madaxweynuhu dalbay qalabkii qalabkiina waa diyaar oo akaa maanta yaalla meel walba goob walba yaalla goobii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay qurbajooga guddidaa u baxday wax badanna way ballan qaadeen ilaa toddoba milyan oo dollar bay ballan qaadeen waxaa gacanteeda soo gaadhay ilaa hadda hal milyan wixii ahaa contribution hadday yihiin kii dawladda hadday kii qurbajoogaba milyan iyo boqol baa soo gaadhay waxaan mahad gaara halkan uga jeedinaya wasaaradda waxbarashada oo kaalin mugla ka qaadatay hadday ahayd soo dhowaynta yo hadday ahayd lacagta ay bixiyeen boqol iyo labaatan kun oo dollar ay leedahay waxbarashadu ayaana soo gaadhay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qurbajoogii in badan iyagaa ka soo dheereeyey nusasaacii carruurta ayaa qurbajoogii maalin walba dha odhan jiray maxaa ku qabanaysaan iyo waa cunaysaan ee nagu hadidi jiray ka soo dheereeyey waxaan leenahay walaal weli waa loo baahan yahay dalkaaga waxgasho waxaan leenahay waddada carigaabo shalayta haddaa u arkayseen waxaan suurtagal ahayn maanta waa wax suurtagaloo la samaynayo caadadeed bay tahay liidharku inuu u horseydo bulshada waxay u arkayaan inay suurtagal ahayn sidaa laga wariyo ns mandela mandela markii uu ku jiray halganka wuxuu yidhi it is always impossible until it is done had iyo jeeraale waa waxaan macquul ahayn ilaa la qabto waa halabuurka madaxweynaha ayay ku timi waddadu iyadoon la arkayn oo dadku aanay dareenkaa qabin ayuu geliyey kambaynkiisii markuu doorashada u taagnaa iyadoo loo doortay ayuu guddi u saaray oo dhagax dhigay oo lacagteediina diyaariyey waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaa arki doontaan waddadoo la furay oo la dul marayo ayaa berri noqon doonta insha allahu tacaala taarikhdana u geli doonta madaxweynaha haddana waxaan ku soo dhaweynaya madaxweynaha dowladda somalilan madaxweyne
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه، waxaa farxad weyn aad inoogu wadaa oo farxad weyn gaaraanaya maanta in halka ka soo qayb galo xafladda tan aynu maanta waddadii ceerigaabo aynu hawsheedii ku bilaabayno Ee, waddadaa oo aynu xaggaynu ka soo bilowno aynu ogeyn waddadaa oo dalka si ay isugu xidhayso ummadda si ay isugu keenayso waxay dalkeeda dadka ku soo kordhinayso iyo qiimaha ay u leenahay aynu wada ogsoonnahay waxa maanta isuka keenana ah markaa waxaanu leenahay waddadaa aad baanu ugu dadaalay sidaanu ballan qaadnay sidii la sheegay qalabkeedii waa la keenay wixii loo baahnaa waa la keenay wixii loo baahda kalena diyaar baa mar walba la leeyahay sidii waddadaasi u hirgeli lahayd wax alla sidii wax kasta aynuu kacday ay nagu suurtoobi lahayd ee dalkeenna iyo dadkeenu isku xidhnaan lahaa ee ummadda horumarkiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo midnimadiisa iyo horumarkiisa aynu ugu dadaala aynu samayn lahayd marka soo dhoweynta halkana lagu soo dhoweeyey ee dadweynaha reer cerigaaba nagu soo dhoweeyeen iyo mas-uuliyiintiisa iyo madaxdiisuna aad baan uga mahad celinaynaa aad baan uga mahad celinaynaa waxaan soognahay hawsha oo barbarkay ka baxdiya waa bakayla qaleen marka hawsha aan isku ogaano aad iyo aad baa uga kasii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu